aan ku bilownay waxaa galabta magaalada muqdisho ku geeriyooday allah u naxariistay xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil oo horey usoo noqday ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirkai arrimaha dibadda soomaaliya muddo dheerna kusoo jiray siyaasadda dalka soomaaliya wariyaha v o a cabdicasiis barrow ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray allaha u naxariista xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil ayaa ka mid ahaa ruugcadaaga siyaasiga ah ee soomaalida waxa uu muddo dheer ka shaqaynayay arrimaha waxbarashada iyo siyaasadda dalka waxa uu ka mid ahaa xubnaha hadda ugu da-da weynaa baarlamanka waxaana uu horey usoo noqday wasiirka amuuraha dibadda iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumaddii uu hogaaminayo cali maxamed geedi sidoo kale waqtiyo kala duwan ayuu soomaaliya dhowr dal uga soo noqday danjire waxaana uu ahaa xeeldheere diblomaasi ah sida ay v o eda u sheegeen dadkii yaqaanay iyo kuwii lasoo shaqeeyaba xildhibaan brofeor cabdiraxmaan xaaji aadan ibi oo ka mid a siyaasiyiintii ay wakhtiga fog wada shaqeeyeen ayaa ka waramaya taariikhda allaha u raxmadee cabdulaahi sheekh ismaaciil xildhibaan brofeor cabdulaahi sheekh ismaaciil wuxuu dhashay kun iyo sagaal boqol iyo afartankii wuxuu ku dhashay degmada shalambood gobolka shabeellada hoose wuxuu kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo sideedii mataqaanaa ka noqday macalin baar dheere iyo jowhar mahadaay kun iyo sagaal boqol iyo lixdan afartii wuxuu ah turjumaanadii ugu horreeyey ee soomaaliyeed ee loo qaatay baarlamaankii dowladdii soomaaliyeed ee la unkumay wuxuuna ku hadli jiray luqadda carabiga iyo luqadda talyaaniga iyo luqadda ingiriiska kadibna marka dambe luqadda faransiiska iyo qeyb libaax kaga qaadi jiray arrimaha shirarka wuxuu noqday ku biiray dadkii ugu horreeyey markuu kacaanka curtay p r o gii la sameeyey dadkii loo shaqaaleysiiyey markiiba galay kabacdina waxaa loo qaatay wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda soomaaliya kuna sagaal boqol todobaatan iyo labadii waxaa markiiba loo magacaabay foreign secretary-ga dalka masr magaalada qaahiro inuu dowladda soomaaliya u fadhiisto kuna sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sideedii ilaa kuna sagaal boqol iyo sideetankii waxaa loo magacaabay haddana qunsul dalka belgium mataqaana dowladaha yurub meesha ay shirka ku leeyihiin kuna sagaal boqol iyo sideetan sideetan iyo afar wuxuu noqday safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka yemen ee markaa la oran jiray yemanta koonfureed ee caasimadda cadan kun iyo sagaal boqol iyo sideetan afartii sideetan iyo toddobadii waxaa loo magacaabay safiir dalka midooda sofiyeet la oran jiray magaalada moscow saldhigeedu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo sideetan iyo sideedii sagaashan iyo kowdii wuxuu haddana safiir ka noqday dowladda tunisia ayuu caasimadeeda joe tunis dowladda soomaaliya ayuu u fadhiyay meesha islamarkaana berigii waxay ahayd jaamacadda carabta laga soo raray magaalada cairo wuxuu ahaa safiirka haddana u fadhiya arab league dowladda jamhuuriyadda soomaaliya xildhibaanada sidoo kale lasoo shaqeeyay sideedii sane ee ugu dambeysay ayaa tilmaamay inuu ahaa waayo aragga kooban ee sida qutada dheer u fahansanaa shuruucda baarlamanka soomaaliya uu leeyahay waxaana ay qeexeen inuu ahaa nin si weyn qadarin uga dhex lahaa golaha uu hadda ka shaqaynayay sida laanta afka soomaaliga ee v o eda uu sheegay xildhibaan doctor cilmi maxamuud nuur
innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allaha naxariistii janno ka waraabiyey brofeysor cabdilaahi sheekh ismaaciil run ahaantii cabdilaahi sheekh ismaaciil intaan ka aqaano muddadii aanu ku wada jirnay baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ahayd ilaa toddobadii sideedii sane u dambeysay intaan ka aqaano wuxuu ahaa ninka udubdhexaadka u ah runtii arrimaha baarlamaanka iyo shuruucdiisa iyo runtii hagidiisa iyo muxuu ahaaye lahaa fikir fara badan uga uguna faa'iideynayey waayo aragnimadiisa dheer ee uu markaasi dowladnimada soomaaliyeed uu ku lahaa iyo muxuu ahaaye shuruucda dalka isagoo sida taariikhdiisa xusayso uu ahaa muxuu kasoo shaqeeyey baarlamaanadii hore ee lixdanadii ulahaana aqoon ballaadhan nidaamka muxuu aha runtii baarlamaanka had iyo jeerna fikrado wanaagsan oo shuruucda hagaysa baarlamaanka iyo nidaamkiisa ku kordhin jiray ama talooyin wanaagsan ka soo jeedin jiray xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil oo maalmihii dambe xanuunsanayay ayaa maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho waxna saaxiibadii ay noo sheegeen inuu ka tegay caruur iyo dhowr xaas cabdicasiis barrow v o a muqdisho